wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed oo iyo kahadladaasa hay-adda unisef ayaa deeqa daawe ee deersidiya m c h-ka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose daawooyinkun iyo weliba iyo haayana ahaanoo baahi shilduwan iyo on qabana bulshada deegaankaasiya maadaama iyo on baaha jarana meel ku baxsana magaalada waxaana kumid ee dadkii ku faa-iideysadiyey daawadun iyo amahadnagii hay-adda unisef walibaana iyo ku dalbadeena iyo isbitaalka sideen ka dhaqsiyaha badana lansheena qalabkiiyo onbaahanayana sii adeegadaasi aytiyo on helana waxaa joognaa degmada ow dheegle waxaa rabnaa anika qalabka dhaliinka haamilaad nahay hadda haamil naqon wax qalab ee nagu baaraya ma jirto ebiig haddaan ugu yaraa qalab ma haysano malaariya haddaan ugu dhacay qalabkuna aa iska baarna ma haysano shay baarka ma noo taalo unaga haddii haamil nahay ow dheegle daawo waa noo taala laakiin sayto qalabkii haddii talaal u baahan talaal waa noo taalaa laakiin talaalkii waxaa sayto haddii un talaal u baahan daawo iyona waxaas una baahano xamar iyo meelasa jirnaha talaalka waa noo keen maasha allah daawada waa noo taala laakiin waxaa u baahan nahay qalabka oo nooga xaamilada daawada haysane galabdhika dhalaa ma haysano yaa ilmo alool jirta nafaq mana haayo talaalkeef weylan baa jira intan niisheeni
too ku mid ee umulisooyinka ka howlgalow m c h-ka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose iyo fariin andirtii wasaaradda caafimaadka iyo ansheenta qalab caafimaadka hooyooyinka uurka lelika dhaliisiyawa xilliga dhalmada waxa ayaa maamadii m c ska hoogta umulisada awa ayaa qalab ma haysano alxamdulilah daawo hoogoona ninsheeni hoogoo kusii badan rajalan inana ninsheeno qalab ma haysano oo qalab oo yaroo jaabka ansokarada iyo xaafida kaa aadee naagta m c ska dhiinshaaleen umulisada ilmahoo ku qabadee xaafidan hamiinkii talow saacata haddii la isoo kuy baxee qalab fayle oo an hadda oo dadka baarana ma haysano aa qalabka ina la insheeno kheyraasin rajeeya ina qalabka isana insheentaan ilmahooga oo yaryarka ee oo nafaq la-aanta ee wal ma ahayno iskuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada awdheegle maxamed ibraahim iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeeda iyo hay-adda unisefa kuma hadnagiya daawada iyo anshaantii m c h-ka baahi badanna iyo ku jartiya hadda hay-adda iyo iyo iyo xaruntaba daawada ay soo gaarto macnaa kuma filno waxaa degmada ka maqan aan u baahan nahay kow arrimaha nafaqada nutritionka ma haysano caruur badan nafaq dara hayso aas waxaa la keeno maalaa la keeno noo keenaa annagana wax mau awoodno waxna uma hayno waxaan rajeynayna insha allah hay-adaha ku shaqada leh inay hay-adda ku caawiyaan oo ay ka taageeraan hadduu ilaahni gaarsiiyo sidoo kale ma haysano qalab dhammaystiran ama laab shaybaarkii ma haysano waxaan u dirnaa xarumo kale u dirnaa meeshaasaa dhiigii wixii lagu soo qaadaa lagu baaraa sidoo kale ma haysano delivery ama qaybtii umulisooyinka ama dhalmada xarunta ma lahan waxaan rajeynaynaa wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqada inay kasoo jawaabaan oo hay-adda lagu taakulaya insha allah waxaan rajeynayaa inaad na soo gaarsi doontaan intaa inka badan hooyooyinkan oo ku noolana degmada awdheegle iyo dhibaato aan qabena xilliga dhalmada maadaama iyo isbitaalka aan ku heli jarnay adeegyada iyo anbaahanyina